soomaali waa mid waa uliyo maydhax mataana weeyo meel bay ka wadag
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maalin wanaagsan dhammaantiinba nabad kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax sabti ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha afaraad sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijka faaqidaada wararka saaka qeybihiisa ugu badan waxaan kusoo qaadan doonaa abaaraha weli ka jira gobolada dalka soomaaliya oo dadkii abaaruhu ay haysteen ay ugu darsoomeen xanuuno haddaba dhinaca balanbal waxaa la sheegayaa in dad cudurka shubanbiyoodka oo halkaa ku dilay haddaba barnaamijkan dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa waxaad kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan guddiga gurmadka abaaraha qaranka halka ay wax u marayaan oo hadday suuro gasho aan qadka idiin soo gelin doono mid ka mid a mas-uuliyiinta guddiga gurmadka abaaraha qaranka barnaamijka waxaad kaloo dhegaystayaal aad ku maqli doontaan inta uu hawada uu ku jiro qaar ka mid ah qoysaska ku nool tuulooyin hoostaga degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay ku hayaan qolyo ka tirsan argagixisada haddaba barnaamijka dhegeystayaal aad ku maqli doontaan iyo isboortigii waxyaabaha ka jira leyla cabdiraxmaan ayaa dhanka farsamada joogta tabintuna waanigu cabdirasaaq maxamed faarax shiina waa mar kale iyo faaqidaada waataa dhegeystayaal heestaas abaaraha ku saabsan waxay daafur ahayd barnaamijka faaqidaada wararka haddaba waxaan ku bilaabi doonaa dhanka deg degmada balambal ee gobolka galguduud haddaba waxaa laga soo sheegayaa deegaanka in cudurka shubanbiyoodka uu dad uu ku dilay gudoomiyaha balambal jaamac xayle ayaa qadka telefoonka ku jira gudoomiye bal soo dhawow si kooban waxaad uga hadashaa bal abaarta iyo cudurka shubanbiyoodka ee deegaanka ka jira
bismillahi raxmaan raxiim marka koobaad waadin salaamaya raadi muqdisho marka labaad deegaanka balambal waxaa ka jira abaar aada u kulul oo abaarta soomaaliya oo dhan ku baahday ah ilaahay ha naga saaro ilaahay baa saari kara abaartaasna waxay nagu haysaa dhib fara badan oo dadkii dunyadiiba saameeyey wax waxqababa hooseecan oo hay-adiyo dawlad mina naga soo gaarayna ma jiro xoolihii iyagu intii dambeed waa baabacday wax yar baa kasii haray dadkiina isaguna aada buu u dhiban yahay waxaana ugu darmaday cudurka shubanbiyoodka oo toddobaadkan shan qof magaalada balanballe ay ku dhimatay dad fara badanna uu daadsan yahay oo duurka qaar laga keenayo iyo qaar magaalada dhexeedaada isbitaalka maalinkii markay ugu yar tahay shan iyo toban qof oo cudurkaas soo ritay ayaa la keenaa marka magaalada xaaladda sidaasay ku sugan waaya marka dadka cudurka u dhintay hadda shanta aad sheegtay ma shantaas ruux keliya ayay ku egyihiin dadka u dhintay mase dad kale ayaa jiro hore u dhintay
maya annaga hadda intaan ka warqabno magaalada shantaasaa dhimatay duulka anigu waxaan xad la leenahay xuduudka waxaan xuduud dhow la leenahay dowladdegaanka soomaalida etoobiya iyo degmada balanballe iyo xadkeeda aada isugu dhow dowladdegaanka etoobiya xaggeedana waxaa ka jira dhimasho fara badan oo dhinacaas aad baa aan wararka ku helina looga leedaa dadkuna waa isla degan yahay wuu isdhex maraa dadka xaggaa ka yimaadaan waxay biyaha iyo raashigaba ka qaataan balanballe marka xanuunku degaanimadaas noo dhowna aada buu uga jiraa annaga magaalo gudaheedana intaas shantaa qof baa ku dhimatay dad badan oo hadda cudurka u jiifa oo u daasan iyo kuwo ka kacay oo ilaahay badbaadiyeyna waa jiraan waaya guddoomiye marka dadkan inta waad sheegtay dadka cudurkan iyona dee qabe ee hadda u jiifa tiro ahaan intay gaarayaan haddii aad tiro koobteen
wallaahi dadku maalintii qaar baa baxaya qaarna waa imaanhayaa laakiin haddii laysku celceliyo ilaa soddon qof maalin kasta waa jirtaa isbitaalka
waay ogaa ogaalkiin marka cudurkan muxuu ka dilaacabaad is leedihiin
cudurkan wallahi ilaahay baa yaqaan wuxuu ka dilaacay laakiin waxaan loo saabsanhayaa abaarta iyo gaajada iyo haddii alla kuusima welyahay dadka macnaha cudurka haya wuxuu u badan yahay dadka reer miyiga ah waxaana keenahaya kulayl fara badan oo jira iyo gaajada iyo rafaadka ayaa keenahaya umaleeyayna waaya abaar baa jirta sidaa hadda sheegayso weli wax gurmad ahna laydinlama soo gaarin qofkii xanuunsada xaggee baad geysaan
waxaan geynaa degmada caabudaaq iyo yaan u qaadnaa hadda wixii ka tambata halkan oo meeshaan dhakhaatiir waaweyn ma joogto cudurada kulmeyeeryaalaha jooga laakiin wixii hadda cuslaada waxaa loo qaadaa degmada caabudaaq waaya balanbal marka xarun caafimaad miyaysan lahayn oo dadka lagu dabiibo
balanballe hadda waxaan ka dhisnay isbitaal weyn oo hay-adu dhistay oo hadda aan weli xarigga laga jarin laakiin awal isbitaal hore ma lahayn isbitaalkan hadda la dhisay oo isbitaalka weynana weli dhakhaatiir timid iyo shaqo ka bilaabatay mina ma jiro waayahay ilaa iyo hadda marka dowladdii dhexe iyo dadka kale dibadaha ku noolo balanbal ka soo jeeda wax codsiyo ah oo aad u dirteen oo ku aadan in dadkan loo soo gurmado ma jirtaa
waa dirnay wax badan baanu codsiyo dirno idaacadaha ka hadalnay dowlad galmudug iyo jaaliyad iyo hay-ad midna wax naga soo gaaro hadda xanuunkaa naga caawiyo midna ma hayno wax badan baanu waxaan la hadalnay dowladda galmudug waxay noo sheegeen inay keenahayaan daawooyinkii kahortaga iyo waxyaabihii maaragtay nadaafadda lagu hagaajin lahaa af ahaan bay nooga sheegeen lakin wax na soo gaaray ma jiraan wax badan baan la hadalnay calaayi xaal wax noo yimid oo naga caawiya xanuunkaas ma jiro waayaha marka markii aan u laabano dhanka abaarta dadka iyo duunyadu sidee bay u yaalaan inta hartay
kusoo celi dadka iyo duunyada sidee bay u yaalaan hadda deegaanka ku haray wallahi dadka iyo duunyaduba aad bay u liitaan xoolihii intii badnayd waa dhammaatay intaa hartayna waxay rabaan raashin dadka iyo duunyaduba cunaa la siiyaa xooluhu awal waxay daaqi jireen dhulka wax ka baxa laakiin hadda dhulkii wuxuu noqday dhul daroon oo iska xaaran waxay ka cunaan lahayn xoolaha raashin baa la siiyaa dadkana raashin baa la siiyaa hadda hay-ado kale oo ka howlgala balanballe oo ka qayb qaata hawshaas oo aada uga caawiyaana ma jiraan marka waxay marhayaan meel ilaahay xaalkeeda ogyahay oo aada u dhiban waaya marka hadda waxaad sheegtay balanbal iyo tuulooyinka hoostaga xoolihii inay baaba-een sidoo kale dadkii ay aada u dhibaataysan yihiin dadku miyay ka barakaceen deegaanka mase weli way ku sugan yihiin
ha dadku waa soo barakacay digiya hadda magaaladan ka samaynay dad badan baa kusoo biiray oo xoolihii ka baxeen tuulooyinka iyo duurkana weli aad baa loo jiraa marka waxaa weeye waa waa jiraan dad xoolihii inka dhaafeen soo xarooray wa waayah waxaad sheegtay in wax gurmada aysan idinsoo gaarin adinkiina aad iska tabayartiinka maamul ahaan dadka yaa wax siiya marka maadaama dee xoolihii iyo dadkii ay isku mid noqdeen sidaad sheegtayoo ay badar badar wada cunayaanoo wax daaqsina uusan jirin
dadka waxaa wax siiya wixii horta ilaahay u cabsada cunaan laakiin dadku isagaa isku dhex nool dadka magaalada jooga qofkii waxaystay midaan waxaysan baa la nool waxaa jiroo kale dadka dibadaha jaalidaha dibadaha ayaa caawiya oo wax lagaan helaa wax wada socda oo dadka shirkada haddaan laga helin wax shaksigaha laga helaa marka dadku nolosha hadda ay ku nool yihiin oo kusii waraaqayaan waa dadkooda dhexdiisa wey
waataa ugu dambayntii marka maxaad codsanaysaan ka maamul ahaan
waxaan codsanaynaa horta ilaaha weyn baan waxaan ka codsanaynaa waan ka baryaynaa abaarta inuu naga iyo cudurka labadaba waxaan kaloo ka codsanaynaa hay-adaha saanfarka dowladda galmud iyo dowladda federaalka aba si degdega degmada balanballe oo wax ka howlgalaa aysan jirin si deg dhibaatooyin badanna ka jiraan si degdega in wax loola soo gaaro hadday tahay jaaliyadda u dhaartay degmadan iyo hadday tahay dowlad goboleedka galmudug iyo hadday dowladda federaalka tahay hadda waxaan maqalnaa maalin walba intaasoo lacaga oo ama soomaalidu ku deeqday ama hay-ada keeneen oo guddiga abaaraha federaalka ay gacanta ku hayaan waxaa weeye lacag toddoba kun oo galmudug naga soo gaartay bil ka hor waxaan ahayn oo naga soo gaaray lama arko dadkii wax loo aruurinayay oo baktiyahayeen halkaanay joogaan waxaan codsanaynaa wixii la waayo waa gaar laakiin waxaa la hayo dadka in lala soo gaaro waayahay aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha balambal jaamac xayle oo qadka telefoonka si toosa ugu jiray barnaamijka faaqidaada wararkana igala qaybgalaya islamarkaana ka warbixinayay tuulooyin hoostaga balambal oo abaarta dadka iyo dunyadu ay aada u saamaysay sidoo kale waxa uu ka warbixinayay dad qaba cudurka shibanbiyoodka oo isla xarunta balambal ku geeriyooday degeystayaal barnaamijka faaqidaada wararka ayaanu weli ku guda jirnaa sidaan hore u sheegnay abaaro ayaa ka jira inta badan gobolada soomaaliya sidoo kale gobolada qaarkood cuduro ayaa ka dilaacay oo dadkaba dilaya sidoo kale duunyo aada u fara badan ayaa abaartu ay baabi'isay taa oo jirto waxaa la magacaabay guddiga gurmadka abaaraha qaranka dad jooga oo soomaali ah gudaha iyo dibadda ayaa aada uga qayb qaata gurmadka dadka loo sameynayo oo lacago ayaa muddooyinkii dambe aad loo aruurinayay haddaba sheekh nuur baaruud gurxan oo dhanka deeq aruurinta guddiga u qaabilsan iyo wacyigelinta ayaa qadka telefoonka si toosa ugu jira sheekh bal soo dhawow barnaamijka faaqidaada kadibna si kooban waxaad noola wadaagtaa bal xaaladihii ugu dambeeyey ee ku aadan dhanka gurmadka abaaraha bismillaah alxamdulilah wasanaa lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu aleyh wasalam raadi muqdisho waad mahadsantihiin haddaan idinla wadaago dhanka abaaraha iyo gurmadkooda abaaruhu waa uun kasii darayaan oo mar walba cumrigooda uu sii dheeraado dhibka dadka gaadhaya wuu sii badanayaa waxa geyiga soomaaliya ka jirana abaar keliya ma aha waa abaar iyo colaad iyo cudur intaasaa iskaashaday saddexdaasay ummadda u dhexeeyaan marka waxaa runtii walwal iyaduna le maanta oo shan iyo tobanka abriil ah oon roob weyn oo macnalana lahaynin meelo yaryar buu ka da-ay laakiin roobkii weynaa weli ma hayno marka dee ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob keeno laakiin waxaa loo baahan yahay wax kastaa dhici kale in maaragtay gundi guntiga la dhuujisto ku talagal in la sameeyo wax walbaa dhici kara soomaalida gudi iyo dibad meel ay joogtaba waxaan leeyahay halganka hala wado aad baana ugu mahad celinaya qurbajoogta soomaaliyeed oo runtii qeyb libaax qaadatay dadaal aan kala go' lahayna wada aad bay u mahadsan yihiin abaaruhu meelahaasay marayaan runtii xoolihii boqolkiiba siddeetan way dhammaadeen maalin walbana way dhintaan waxaaba ka daran dadkiibaa dhimasho bilaabay ama oon iyo haraad iyo gaajo cudur baa jira olaad baa jirta dhibkaasaa jira waxaaba kaloo nasiib darro ah marxalada sidaa u dhibka badan isagoo lagu jiro haddana soomaalidii inay islaynayso oo dad la barakicin oo guryahoodii la gubi oo dagaallo aan loo baahnayn ay dhacayaan meeshii ilaahay looga toobadkeeni lahaa in hadda dhiig muslim la daadiyo waa nasiib darro runtii aada u weyn wey waa wax wax laga yaqyaqsado wey runtii marka xaaladaha waddanku saasay marayaan gurmadkiina wuu socdaa laakiin waxaan abaartan jirta iyo dhibaatadan jirta gurmadka aan wadno way aad bay uga weyn tahay waayahay mas-uuliyad weyn baa idin saaran guddigiina gurmadka gobolladii abaar baa ka jirta dad kasoo barakacay abaarta jirta yimid magaalooyinka abaaraha ka nabdoon sidee baad dadka wax u gaarsiisaan
dadka hadde waxaan u shaqaynayna ean u ordayna waktiganaga dhan aan u gelinabay soo dadka un in wax la gaarsiiyo maaha dadka ama ama barakacyaasha xamar jooga ha ahaadeen ama gobolada ha ahaadeen dee waxaan u ordaynean u dhimanaynaba waa iyaga wixii aan helana de waan gaarsiina ama steedyada ha noqdeen ama barakacyaashan xamar jooga ha ahaadeen dad baan u diraa kolba wixii cusub oo yimaada waa lasoo saamiyaa waa lasoo tirakoobaa inta qoys ay yihiin marka waxbaan u geynaa gobolka banaadirna waxbaan u dhiibnaa jikooyin badan inuu sameeyo gobolka banaadir waad la socotaan baan u malayn dad badan oo soomaaliya ama hay-ado ama dadka shacabkaana aad bay wax u geeyaan runtii barakacyaasha aad baa loogu gurmadaa laakiin maca daalika waa dad uun tiro badan oo aada u dhibaataysan oo runtii haddana dhibaato unbaa la sheegaya oo ka muuqato waayahay gurmadkuna gurmadkuna ma yara waayahay dhaliilo way iska imaan karaan maamullada maamul waliba haddaanan qaldaneen lacag boqol iyo konton kun ayaad siiseen markii laga reebo lacagaha kale ku aadan aada caafimaadka u qorshayseen guddigiina sidee baad ula socotaan qaabka dee dadka loo gaarsiinaya lacagta
guddiganagaa meesha aada
aada iyo aad haye hadda marka way la qorshee way la qorsheeyaan qoraal bay siiyaan fayl la buux buuxin baa loo dhiibaa qaabka loo qaybin qaabka loo controli feedback iyo xisaab celinna waa laga rabaa marka intii wixii dadaal ahoo xagga naga ah waan samaynaa waayahay hadda marka maxaad dareemaysaan in xoogaa ay waxyaalo qabsoomeen ah mase waxaad waxaad leedahay weli culays badan baa jira
dee abaarta abaartu waa soomaali oo dhan iyo weliba dadka soomaalida een xuduudaha la leenahay iyagoo naftooduna dhib baa haysta marka meesha dhulkii af soomaaliga lagaga hadlayo oo dhan baa dhibaataysan marka abaartani yacni waa abaar runtii aada u weyn waxaan hadda waa uun ku balbalqin adduunyadiina runtii nasiib darro ma soo gurmanin waxaa un wax yar horta raxmadda ilaahay oon imanin wax wax wax ka qaban karaba ma jirto adduunyadiina haddii waxoogaa inay iyagaa naga tabar badan inay wax keenaan bay ahayd waxba ma keenin laakiin isku tashi maadaama adduunyadii ay naga sii jeedsatay soomaalidana ugu baaqaynaa isku tashi inay sameeyaan dee wixii la helana waan u qaybinaynaa insha allah soomaaliduna way dadaashay oo lacagta haddana soo gaadhayn aruurinay kama yara saddex milyan oo dollar kama yara fadligana ilaahay baa iskale iyo shacabka soomaaliyeed gudihi iyo dibadba oo dibadda u badan waayahay mar waliba hadda aad warbaahinta aad ka hadashaan dadka lacagaha soo dhiiba waa soomaalida ku nool dalka dibaddiisa iyo ganacsatada dee magaaladan ku nool wax yarba ha keenaane dowlado waaweyn ayaa lacaga ballan qaaday ingiriiska ayaa ka mid ahaa dowladihii lacagaha ballan qaaday ilaa iyo hadda ma weydiiseen sababihii ay usoo jawaabi laayihiin hadday ahaan lahayd dhanka dowladda inaad tihaahdaan ilaa iyo hadda sidey wax u jiraanoo dowladaha u hadli laayihiin maadaama dee warbaahintu ay ka sheegeen lacaga inay ay wareejin doonaan oo abaarta ku aadan
waa dowladahe dowladaha ay ka mid tahay ingiriiska oo sheegay inay si weyn uga qayb qaadanayaan oo gurmadka dadka abaaruhu ay hayaan
walahi dowladuhu inta badan hadday wax soo diraan hay-ado jinni oona anugu afgaranin bay usoo diraan oo wax meelay wax ku bixiyaan ba aanaan ogeyn marka waxa muhimkaa hadda waxaan weeye soomaalidu inay isku tashato aad baad umahadsantihiin Way.
asalaamu calaykum wacalaykum waraxmatullahi asalaam wabarakaatu aad waay kaasi wuxuu ahaa sheekh nuur baaruud gurxan madaxa een, deeqa aruurinta iyo weliba wacyigelinta guddiga gurmadka abaaraha qaranka oo barnaamijka faaqidaada wararka een, igala qaybgelayay waxaan wax ka weydiinayay halka ay guddigu wax u marayaan
abaara meelay dalkeeniyeen areerkiga waa la waayay abaara abaara meelay dalkeeniyeen
waata dhegeystayaal abaaraha mar kale ilaahay waxaan uga rajeynaynaa ummadda inuu ka dulqaado iyo culeysyada kale heesta haddaba dhinaca gobolka shabeellaha dhexe markii aan aadna qaar ka mida qoysaska een ku nool tuulooyin hoostaga degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay ku hayaan qolyaha argagixisada ah ee al-shabaab kuwa oo dalbaday in laga dulqaado een argagixisadaas dhibaatada ku haysa abuukar axmed bacadle waryaheena abuukar maxamed bacadle ayaan qadka telefoonka kula xiriirna waxaan weydiina bal een cabashada dadka kasoo yeeraysa ee dalkeena soomaaliya guud ahaan waxaa ka taagnaa abaaro saameyn ku yeeshay dadka een, soomaaliyeed dhammaan gobolada ay ku nool yihiin hase haatee een, dabaylo soo dhaafay ayaa qeybo kamid ah gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka ortay ee, roobkii guda hase haatee weli ma uusan wada gaarin dhammaan een, gobolka shabeellaha dhexe qaar kamida degmooyinka hoos aan ilaaha tuulooyinka hoos yimaada degmada jowhar ayaa weli ah kuwa uusan roobka uusan ka di'in oo dadka ku nool halkaasi dhibaatada haysato oo ay ka mid yihiin biyo la-aan iyo weliba baad la-aan oo sabab weliba u ah kooxaha argixisada oo deeqda loogu talagalay oo guddiga gurmadka qaranka uu soo gaarsiiyey gobolka shabeellaha dhexe aysan gaarin iyadoo kooxaha argixisada oo ay gudooyooyin halkaasi ka dhigayaan oo weliba waxlaxaha qarxa wadooyinka ay gelinayaan oo dhowr jeer oo hore gaari dadweyne oo leeyihiin ku qarxay sidoo kale waxaa usii dheer iyagoo lacaga baada weydiisanaya oo dadku aysan awoodin oo dhibaatooyin kala duwan ay ku jiraan Een, dadka ayaa waxa ay ku handadayaan haddii aadan na siinin ee lacagahaasi baadda ah Een, waan gubaynaa deegaanada aad ku nooshihiin
abuukar maxamed bacadle waryaheena ayuu ahaa oo qadka telefoonka inoogu waramayay wuxuuna ka warbixinayay cabasho dadka ku nool tuulooyin hoostaga degmada jowhar ee ku aadanaa qolyaha argagixisada ah iyo een, roob ka da-ay een, gobolka barnaamijka faaqidaada wararka ah ayaa intaas kusoo xiraya horyaalka wadanka ingiriiska kooxaha yaryar ayaa galabta dheeli doona halka kooxaha waaweyn ee hogaaminta horyaalka isku haystaan ay beri galab dheeli doonaan laakiin kulanka ugu adag galabta waxa uu noqon doonaa een, kooxda kubadda cagta ee manchester city iyo kooxda kubadda cagta ee southampton ayaa kulan adag uu dhexmari doonaa barnaamijka faaqidaada ayaa intaa iiga eg anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiina ayaa idinla socodsiinayay leila cabdiraxmaan ayaa dhanka farsamada joogtay dhammaanteenu isku duuban waxaan idin leenahay sidaasii nabadgelyo soomaaliya nabad
walaalaha aan nahaye dhibaha qabo aan yarayn dhibaha qabo aan yarayn walaalaha aan nahaye dhibaha qabo aan yarayn dhibaha qabo aan yarayn lagaanagabiyo cunaba waxaad u awoodido islaanimo waxu taro ilaahay ugu